bismillahi raxmaan raxiim nafta guud ahaan magaalada kismaayo waa degan tahay wax dhibaato ah kama jiraan waa nabad iyo sida caadada u ahayd ugu deganeed ugu nabdooneed bay nabad u tahay arrinta iyada ahne waa arrin ka dhacday baarlamaanka baarlamaanka waad ogtahay adid wuxuu leeyahay dastuur iyo xeer uu ku shaqeeyo guddiga anshaxa ee baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo eedeeyey xildhibaan ka mid ah xildhibaanada in uu ku tuntay xeerarkii u degsanaa baarlamaanka xeerhoshaadkiisa iyo dastuurkaba kadibna uu been abuuray xildhibaano kale oo kuliigiisa ah wuxuu ku tilmaamay mooshin ay ayaga ka qayb qaadaneen inuu magacyadooda ku been abuuro oo ku saxiixa kadibna miidiyahu geliyey guddigii baarlamaanka anshaxa u qaabilsanaa iyo guddoomkii baarlamaanka waxay go-aan ka gaareen sidaa darteed inuu lumiyey kamid noqoshihii ama xubiinimadii uu baarlamaanka ahaa intaa baarlamaanka ayaa sameeyey jubbaland ayagoo hadda xeerkooda iyo nidaamka u degsanaa maray dowladda inteeda kale wax tilaaba iyo wax faragelina kumayna lahayn kadib ninkii xasaanada laga qaaday wuxuu abaabulay inuu sameeyo amni daro hay-adaha amniga ayaa oo abuurayo xaalad amni daro oo arrintaas uu kaga jawaabanayo ayagana soo dhaweeyey si maxkamad loo geeyo oo arintaasu maaragtay meel loo saaro maxkamadda haba joogtee waxaad noo sharaxdaa amni darada uu abaabulay iyo sababta loo xiray dabcan hay-adaha amniga oo tallaabada qaaday oo ku eedeeyey inuu sameynayay amni daro markaa uu maaragtay gacanta kula jiray sida xeerarka dowlad goboleedka jubbaland u degsan afar iyo labaatan saac wixii ka dambeeyay maxkamadda la keenayaa marka ayaa xeer ilaaliyuhu iyo hay-aduhuba ay soo bandhigi doonaan wixii ay ninka u xireen marka annaga hadda inaan kasii hadalna maaha mudane maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland ayaa tahay waana qofkii saddexaad ee xildhibaana ee xasaaniyad laga qaado jubbaland jamhuuriyadda oo dhanna waa sidaasaan dhihi karnaa waa qofkii saddexaad jubbaland keliya unbay ka dhacday maamul goboleed kale oo ay ka dhacday ilaa hadda maana maqal maxay ku dhacday xildhibaankii codkiisa kor u qaada oo arrimaha dowladda wixii ka soo horjeeda ama dhaliilayo in xasaaniyadda laga qaado horta saad jaamaca ula socotid sarreynta sharcigaa le qof kasta waxaa ka sarreeya sharciga wixii lagu heshiiyo xeerkana waa heshiis bulsho marka xeerarka jubbaland u degsan ay ku heshiisay ciddii ku xadgudubto hadee jubbaland xeerka ayay ku dhaqmaysaa marka taa waxay ku cadaynaysaa in jubbaland ku dhaqmayso xeerka u degsan xildhibaanka xeerka uu jebiyey dhegeystayaasha ma la wadaagi kartaa xildhibaanka xeerka uu jibiyey ama kan ha ahaata ama kuwa ka horreeya ha ahaata waxaa xaq u leh inay ka hadlaan guddoonka baarlamaanka dabcan maxkamad baa la tegi doonaa maxkamadaas ayaana laga hor cadaynaya anigu hadda hadeed waa hay-ad naga madax banaan oo baarlamaan ah annagaba na siisay kalsoonidaan ku shaqaynayno marka hay-addaas iyo xeerarka iyo cidda xasaanada ku walaysay iyo cidda kale ayaga ayaa ka jawaabayo marka waa wax aan qarsoonayn marka ay usoo bandhigi doonaan miidiyaha iyo bulshada ma waxaan qarsooneen oo ninkaa inta lagu soo eedeeyo maxkamadda imaan doono la cadayn doono weyi inkastoo adiguna aad baarlamaanka madax banaanadiisa ku taagtaagsatay ood carabka ku xoojisay laakiin dadku waxay idinku xantaan in baarlamaanka uusan madax banaani intaa la eg lahayn oo madaxtooyada laga hago sida dadka hadda ku eedeynayo xasaanada laga qaaday xildhibaan axmed taajir inuu yahay amar madaxweynaha ka soo baxay ee uusan ahayn wax ka soo baxay baarlamaanka jaamacu dadka sidaa ku doodayo waa dad horumarka iyo in xeerka lagu dhaqma kasoo horjooga oo fawdadii soomaaliya daalsabtay muddada dheereed weli raba inay dabad siiyayaan maxaa yeelay waxaa kaaga markhaati ah dukumentiga oo xildhibaankaa xilka ku waayay miidiya ku jiraa yaa ku saxiixan yaa ku soo eedeeyey intaba haddaad fiiriso od akriso waa arrin baarlamaanka gudihiisa iyo maamulkiisa meel keliya oo madaxweynuhu ka soo galo ama uu kaga qoran yahay ama uu kaga xusan yahay ma jirto marka maxay beentaa u sheegayaan oo ay brobagandada u samaynayaan mar hadday arrintu sidaa tahay marka adinku waa inaad hubsataan ood aragtaan ugu dambayntii xilliga uu bilaabay xildhibaankan iyo xildhibaanada kale ee ku weheliyey mooshinka iyo xilliga xasaanada laga qaaday iyo wakhtiga la xiray intaba aad ayay isugu dhadhowaayeen marka ma la isdhihi karaa afar labaatanka saac oo aad qabsatay in maxkamad lagu keeni doono maxkamaddu wax caddaymo ah oo intaa ka duruqsan inay ku weydo waa laga yaabaa oo laiska sii daayo xildhibaanka horta ninkan odayga ah isaga ayaa warqado qoray saxiixay xildhibaanadii uu yidhi waa ila wadaagayeen miidiyahay ka hadleen oo ha yidhaahdeen markiiba waana ugu been abuurtay dacwada xooggeeda iyo sababta uu xasaanada ku waaba way u sabab noqonayaan arrimahaas oo dhan markii maxkamadda xeer ilaaliyuhu soo oga maxkamadda ay timaado iyo guddoonka baarlamaanku ka wareysataan intaba waad kaga qancin kartaan bulshada soomaaliyeed oo sida khaldan u fahmayso inta sida saxa ah u ogna way u og tahay marka annaga haddaan fulinta nahay inaba ha yaraata wax xariira iyo wax lug amidno kumaana lahayn marka laga reebo markii uu ninkaa soo abaabulayo faldambiyada ciidamada ammaanka soo dhaweeyeen si sharciga loo horgeeyo marka arrimahaas oo dhan sidaas ayuu salkooda raadkooda ku cadiy